muslim ma noqonayo weliba ambiyadu ama rasuulku yani gaalnimada lagu gaaloobo sida maarata sabdigoo kaleeto waxa weye dunia kufriga waa ka gedisan tahay qofku hadduu maarata nebi u caayo sida nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam dad badan waxaa laga yaabaa inay uhaystaan gaalnimo kaliya inay tahay oo qofku hadduu maaratay nebiga u caayo oo maarata dib usoo laabto oo mar labaad maarata tawxiidkii uu maarata qabsado inuu sidaas maarata arrintiis ay ku dhammaanayso kala ma ku dhammaanayso qofku hadduu nebiga u caayo waxa weyaan waa akbar jariima oo allah subxaana watacala laga gala nebiga la caayo markii qofku nebiga u caayo awalan horta islaamka uu ka baxaya markuu islaamka uu ka baxo hadduu kusoo laabto waa la aqbalaya inuu islaamka uu kusoo laabto waxaa iimaankiisa daahiran waa la aqbalaya laakiin cuqubada allah ugu talagalay waxay gaarsiisan tahay markii nidaam islaamiya uu jiro qofkaas inuusan noolaan marnaba fii maa baynahu wa bayna allah waxa weyan iimaankiisa waa maarata waa loo qaadanaya waxa le ninkan waa islaamkii kusoo laabtay laakiin nolol dambe inuu ku noolaado ma loogu talagelin leanna waxa weeyaan qofku markuu nebiga caayo laba xaq ayaa maaratay ayaa ka laazimaysa xaqullah iyo xaqu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam xaqullah waxa weeyaan waa nebiga yani gaalnimada allah subxaanahu watacala iyo rasuulkiisa uu ku gaaloobay leanna qofka waxa weyaan rasuulka caaya qofkaas waa gaaloobaya ridda ayuu ku dhacaya xaqa labaad oo maaratay maaratay ka laazimaya kufrigiisana waxa weeyaan waa xaqa nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu marka markii uu noolaa qofku hadduu caayo nebigu laba khiyaar buu mid maarata samayn jiray inuu maarata dilo sidii maaratay naagtii yahuudiyadda ahayd maaragtay ninka saxaabiga ah oo indhoolaha maaratay uu qabay mar kastaba nebiga caayi jirtay ohan jiray maarata dhaaf nebiga nebiga mar damba wax ka sheegin maca dalikana musliman maysa marka horeetaba habeenka dambeet wuu adkeysan waayey weliba maarata laba wiil oo aad iyo aad u qurux badan ayay u dhashay habeenkii dambeetu maarata markay seexatay ayuu garweylanka soo qaatay oo caloosha ka saaray buu la cuskaday meeshii maarata nafta ay ku weyday nebiga marka subaxiisa subaxii waa loo soo sheegay nebigu markaa wuxuu yidhi ninka waxaa samaya waa kee ninkii markaa soo gargariiraya ilaa muusan ogeyn idan nebiga kamuusan haysan kheyradii nebiga uu qiyaysna ayuu ku dilay laakiin nebigu wuxuu samayn doono waa umuusan hayn nebiga marka isagoo aad iyo aad u gargariiraya ayuu maaragtay soo istaagay xalqadii kasoo dhex istaagay oo aada uga walwalaya waxa nebigu ku samayn doono marka arintii markuu nebigu weydiiyey ayuu maarata arar buu soo hormariyey uu leeyahay naagtaa waxa weye aad iyo aad bay igu roonayd naftayda aad iyo aad bay maarata xabaanadayda ugu dadaali jirtay labada cunugoo yaryarna maaratay oo maarata mitla durataynna waa ii dhashay marka waxa weeyaan waxay samayn jirta mar kastaba inay maarata adiga kucaydo waan ka reebi jiray laakiin kamaysan kamaysan reebtoomin sidaa darteed ayaan waxaan go-aansaday inaan dilo anoo maarata adiga kuu qiiraysan nebigu sala allahu calayhi waali wasalam marka wuxuu waxaad ogaataan dhiiggeed inuu hadur yahay marka waxa weeyaan nebigu intuu noolaa qofkii caaya axyaanan sidaasu samayn jiri in maarata sida gabadha yahuudiyada kadalika ninkii maarata yahuudiga ah la ohan jiray kacb ibn ashraf oo kaleeto oo laha maaratay man li kacb ibn ashraf fa inahu aada allaha warasuulahu yaa maanta kacb ibn ashraf maarata iga aadaya soo dilaya ilaahiy rasuulkiisa ayuu dhibay waa tii lasoo dila maarata ninkii la ohan jiray moxamed ibn maslama iyo majmuucadiisii maarata waatay soo dileen intay maarata khadaac ku sameeyeen oo maaratay si maaratay khudca waatay ku dileen marka qaabka nebigu waa uu samayn jiray wuxuu kaloo nebigu samayn jira inu iska cafiyo farha ka qaado qof haduu qofku toobad keeno qof farha u ka qaado laakiin nebigu hadduu dhintay biitifaaqi almuslimiin waxa ah biitifaaqi ahli sunna waljamaaca marba haddii nebigu dhintay qofka waxa wey inuusan noolaan maadaama uu nebiga sala allahu calayhi waali wasalam caayo marka ambiyada qofku waa inuu iska ilaaliyo inuu caayo malaa'igta inuu caayo waa inuu iska ilaaliyo allah inuu caayo inuu iska ilaaliyo dhaqanka soomaalida aad iyo aad ay uga fogaayeen ba laakiin waxa weeyaan waayihii dambeeto waxa weye dhaqan aad iyo aad faashi ayuu noqday in ilaahay la caayo in rasuulkiisa la caayo in malaa'igta la caayo diinta in la caayo waxyaalaha islaamka looga baxaya wey qofku marka waxaa laga yaabaa inuu masaajidkiina soo aadayo leylan wa nahaaran markuu banaanka u baxana dadka inuu maarata yihahdo maarata diinta inuu wax ka sheego ilaahay inuu wax ka sheego inuu malaa'igta wax ka sheego waa arrin khatar wey arrintaas iyada ah marka malaa'igta iyo ambiyada oo la rumeeyo waxa weeyaan waa min arkaan aliimaan qofka waxa weyaan iimaankiisu haabitba ma noqonayo mana la qiimeynayo ilaa inuu malaa'igta sida allah u rumeeyey isagoo waxdaaniyadiisa iyo daatadiisa iyo asmaadiisa daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisaba isagoo maarata allah subxaana watacala u qiraya kabacdi waa inuu qiro ambiye allah subxaana watacaala aad iyo aad u fara badan oo macsuumiina wax kabaairi aysan ka dhacayn allah subxaana watacaala inuu soo diray oo makhluuqaadka u soo diray inay badbaadiyaan nabigeennana u dambeeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam qofkii marka aamina inuu maaragtay nebi kaleeta uu jiro oo nebiyullaahi moxamed ka dambeeyey ama qof xataa yuusan maarata aamininba inuu nebi jiro laakiin qofkii rumeeya qof dambeetoo wax loo waxyoonayo oo cirka wax looga soo dejinayo inuu jiro qofka waxa wey nebiyullahi moxamed ma rumayn waxa weeyaan waxyii waa go-ay wuxuuna ku go-ay nebiyullaahi moxamed dhimashadiisii mar haddii nebiyullahi moxamed uu dhintay qof dambeeto oo wax loo waxyoonayo ma u jiro nebiyullaahi ciisana sidaa noo imaan doonta insha allahu tacaala wuxuu markuu yimaado oo soo dego sida nebigeenna uu noo sheegay wuxuu wax ku xukumi doonaa waa kitaabkan qur-aanka iyo sunada nebiga sala allahu calayhi waali wasalam قال الإمام رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku raximahullah masaa-isha caqiidada masale ka mid ah oo muhim jiddan ah oo qofka muslimkaa wuxuu u nool yahay aasaas u ah qofka muslimkaa waxyaalaha u nool yahay waxa weya uu camal falayo allah subxaanahu watacaala kadiga iyo dhibaatada daar daartan aan ku noolnahay oo kadiga iyo dhibaatada maaragtay la taagan ama qofku dhaqaalaha lahaa inuusan lahaan marnaba qofku maaragtay masina ma uhelay intuu adduunyada joogo marka meel uu ku nasto ayaa badanaa qofku wuxuu maarata diiradda u saarayaa meel uu ku nasto uu ku raaxaysto inuu helo meesha lagu nasanaya lagu raaxaysanaya adduunya laga heli maayo qofku waxa weyaan xataa ilahay hadduu hodan ka dhigo oo intaasoo maal uu siiyo waxaa laga yaabaa dadka dadka ugu dhibka badan inuu yahay waxa wey maalintii oo dhan maalka maarata diyaari habeenkiina xisaab wey waxaa laga yaabaa qofka maarata dadka ugu maalka badan habeenkii inuusa fiixan bedela maa midka miskiinka aan waxba helin ama maalinti maalintii maaratay maarata macishadiisa soo hela fiidka horeeta marku sidaas rinta iskugu tuura ama dirinta isku tuuraba inuu maarata hore uka seexdo kii maarata hanigahana hurdaba uusan helin marka waxa adduunka inta la joogo qofku marna nasiina heli maayo meesha marka lagu nasanayo oo qofku maarata wax allaala iyo wixii qalbigiisa kusoo dhaca uu ka helayo haddii ilaahay manhajkiisa u qaato waa jannada wey marka waa asalka masalada hadda maarata shiiku uu taqriirinayo wuxuu leeyahay wa min almasaa'il alcilmiya aliimaanu rumayn ayaa ka mid ah biana aljannata jannadu xaqun xaq inay tahay la rumeeyo والنار نارت حق والنار نارت والنار وبأن النار نارت حق حق إن تايل الرميو مخلوقتان وهما لبدود مخلوقتان ولبا شيء مخلوقتان والله سبحانه وتعالى وابوري لبا شيء والابوروي الجنة في السماء السابعة جنة سمدة ضراب أي مارت كسوانتاي وسقفها سنقاب كذا يمارت سنقاب كذا وحوي قريبا ونوصل ريو كليوتو سنقاب كذا وحويان العرش وعرش الله سبحانه وتعالى وأه أعظم مخلوقات الله والنار نار تحت الأرض السابعة ملك تضباط هوس سيدي مارت كسوانتاي وهما مخلوقتان لبيود وحيوا لبشي ومارت مخلوقتان الله سبحانه وتعالى مخلوقات وأبو ريكمدة قد علم الله الله وتعبادي تعالى سرية عدد أهل الجنة جنة أهل كذا كرو انت تهي يعني واحد واحد ولو مقع مقع أيو الله سبحانه وتعالى وقرنيا ومن يدخلها عدة قليسنا والله وقيها وعدد أهل النار أهل النار كعدد كودنا الله سبحانه وتعالى وقيها ومن يدخلها عدة الله لي عدة قليسنا وقيها نارك لا تفنياني أبدا ولقود يا الله ما تقيان نارك يتنضوا هما تنضى يا نارك مع بقاء الله يعني تبقيان واي باقي نغنيان مع بقاء الله إله باقي هنشيسة تبارك وتعالى أبد الآبدين ولقود يا اللهود ولقود يا اللهود واي باقي نغنيان الله وحان شككتر ولقيس انه باقي يهي oo maarata haba yaraatee allah uusan zuulayn ayaguna waxa ilaahay ka mid yihiin makhluuqaadka allah u abuuray oo ilaahay abad alaabidiin ugu talagalay zaman ay dhammaanayaan uusan jirin fii dahri daahiriin yani azminada azminada ama waqtiyaasha waqtigooda wakti kasta oo soo mara waa ay baaqi noqonayaan nabiga sal allahu alayhi waalih wasalam masaladan iyada ah yani jannada iyo naarta jiritaankooda inay jiraan yani waxa weeyaan waa masaaisha qur-aanka uu taqriiriyey axaadiisu yani ugu adilada badan ayay ka mid tahay qur-aanka waad aragta maantao dhan hadaad akrinaysid yani wuxuu maarata ku wareegsanayaa dadka ahlu jannada camalka laga rabo iyo ma-aalkooda wuxuu noqonaya oo jannada ah ama dadka ahlu naarka acmaasha sayi-ada markay ku dhacaan ma-aalkooda sayi-a wuxuu noqonaya oo naarta ah marka waxa weyaan aada iyo aad ayay u fara badan yihiin maarata adilada ku soo aroortay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid cabdullahi bni cumar uu ka wariyey nebigu wuxuu leeyahay ina axadakum idaa maata curida calayhi maqcaduhu maqcad maqcaduhu wuxuu leeyahy nebigu sal allahu alayhi walihi wasalam ina axadakum idaa maata curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy yacni qofku markii uu dhinto mar allaaliya markuu dhintaba meeshii uu maaragtay jannada uu ka fadhiisan lahaa meeshii uu maarata jannada ka fadhiisan lahaa ama naarta uu ka fadhiisan lahaa galabtii ama subaxii ayaa loo soo bandhigaya idaa maata idaa maata hadduu dhinto min ahli ljannati fa min ahli ljanna haddii maaragtay haddii uu dhinto maarata qofka ahluljannaha waxa weeyaan ahlujannaha ayuu ka mid yahay oo maqadkii waxaa maarata indhaha loo soo saaraya uu jannada ka fadhiisan lahaa wain in kaana min ahli ljannati fa min ahli ljanna hadduu yahay maarata mid ahluljannaha ka mid ah qofka waxa weeyaan waxaa maqcadkiisu noqonayaa maqaacidii ahlujannaha meel ka mid ah wain kaana min ahli nnaari fa min ahli naar hadduu ahlunaarka ka mid yahana maqaacidii ahlunaarka ama meelihii maarata kuraastii kuraastii aan dhihina maarata meelahay ka fadhiisan lahayen ahlunaarku naarta ayaa loo soo bandhigaya fa yuqaalu haada maqcaduka waxaa markaa lagu oranaya kani waxa waa maqcadkaagii ama ahlujannaha ahaba ama ahlunaar ahaaba marka xadiiskaasuna waxa wey waa xadiis mutafaqa muslim iyo bukhaariga ay wariyeen sidaas si lamid ah ayaa cabdulahi bn cabaas radi allahu canhu xadiidkii macruufka aha saxiix albukhaari iyo saxiix muslim labadaba ku soo arooray nebigu sala allahu calayhi waali wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa madoobaada maarta qoraxda iyadoo marka nebigu salaadii salaatulkhusuufka uu ku jiro ayaa nebigu sala allahu alayh waali saxaabadu waxay arkeen isagoo maarta wax laalaya isagoo maarata gacanta wax la aadaya nebigu marna waxay arkeen isagoo dib u soo laabtay marka waxay weydiiyeen saxaabadu maxaa kugu dhacay oo aad marna maarata gacmanta aad hore ugu sii qaadaysay marna aad dib ugu soo laabatay nebigu sal allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi markii aan gacanta maarata aan xagga u taagayey waxaan maaragtay jannadii ayaan arkay cunquud ayaan daaca maarta inaan gacanta uga soo qaato haddii aan maarata gacanta kusoo dhigi lahaana weligii yaallihii waad cuni lahaydeen mana usan dhammaadeen yani waa sida jannada lagu yaqaano jannadu weligeed yaalleed ma dhammaanayso qofkii qayb yar looga soo adiye qofkii qayb badan looga soo adiyeba ma laga yaaba janna inay dhammaato sidaasi lamid ayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam markii dib aan usoo laabtana naarta ayaan arkay buu yidhi marka naarta iyo jannadu waa laba shay oo haabit ah oo makhluuqaadka allah subxaanahu wa tacaala u abuuranay ka mid ah masaladan shiku marka wuxuu u keenay ma waxaa jira dad diidan jannada iyo naarta inay jiraan hadda inay jiraan adduunyada inta la joogo jirina doonaan markii dadka la xisaabo nacam waa jiraan dad noocaasi waa dadka layaha jahamiyada wey aljahamiya aljahamiyat almurjia waa diidayaan janno iyo naar baaqi noqonaya inay jirto waxay leeyihiin haddii aan idhaahno jannada iyo naartu weligood iyo alloodba waa baaqi noqonaya haddaan idhaahno macnaheedu waxa wey waa tasabsul xawaadis dawaamu tasabsul lxawaadis wax la yidhaahdo oo weligood iyo allahoodba makhluuq baa jiray ayaa ka dhalanaysa taasna waxa weeyaan shirki baa ka imaanaya oo haddii la yidhahdo weligood iyo allaheedba maarata shay maarata makhluuq ayaa jiray ama jiri doona waxa weeyaan waa iyadoo la isbaatiyey ilahay shariga iyadoo loo sugay lamid noqonaysaa marka tanziyahan lilah waanaan inkirnaa bay leyihin aan diidno o aan ogolaan janno iyo naar baa weligeed alla jiri doonta marka masalada iyadaa marka culummadu ay ka hadlayaan dawaamu tasalsul xawaadis culummadu marka waxa weye saddex qowl ayay soo raraan qowlka horeeto waxa weeye waa qowlka odhanaya tasalsul xawaadis laa fi lmaadi walaa fi lmustaqbal maba jiraba horena weligeed iyo alloheed makhluuq la soo abuuraya ma jirin dibna ma jiri doonaanoo xataa makhluuqa la abuuray waa dhammaanaya ee dib ka jiri maayo marka qowlkaasuna waa qowlka jahamiyada iyo ninka la yidhaha abu hudayl callaaq min almuctasilati alqadariya waxay leeyihiin laa fi lmaadi walaa fi lmustaqbal waxa la yidhaha tasalsul xawaadis maba jiraanba xawaadis hore u jirtana ma jirin dib wax u jiri doono joogi doonaana ma jiraan ee wax walba waxa weeyaan waa dhammaanayaan marka adduunkan la rogo wax walba waa dhammaanayaan qowlkaas marka waxa waa qowl baatil awi qowlka labaad waxay leeyihiin tasalsul xawaadis fi lmaadi ma jiro laakiin fi lmustaqbal waa jiraya oo maaragtay jannadu weligeed iyo allaheed waa jiri doonaya naarta waana aktaru aktar qowl aktar aktar almutakalimiin mutakalimiinta aktarkood waxay ku tageen qowlkaas waxay leeyihiin maadiga tasalsul xawaadis ma sugayno laakiin mustaqbalka waa sugaynaa oo jannada iyo naarta waa jirayaan weligeed iyo allaheed waa jiri doonaan qowlka saddexaad waa qowlka muxadikiinta waxay leeyihiin sida ayuha almutakalima sidaad u sugaysaan fi lmustaqbal in tasalsul xawaadis daa'im uu jiri doono kadalika waxaan sugaynaa tasalsul xawaadis almaadi lianna allah subxaanahu watacaala waxay sugeen jannada iyo naarta weligood iyo allahood inay jiri doonaan oo marnaba aysan baaba'ayn oo gaalada maarta naarteeduna marna aysan baaba'ayn jannaduna marna aysan baaba'ayn weligeed iyo allahood ay jiri doonaan maadaama taas ay sugeen mutakalimiintu ay yidhahdaan weligood iyo allahood waa jiri doonaan mustaqbalka shirki miyaa ka imaanaya kama imaan kama imaanayo kadalika fi lmaadina ma ka imaanayo yani fi lmaadina ma ka imaanayo oo waxaan leenaha allah subxaanahu watacala sifaatkiisa waxaa ka mid ah inuu alkhaaliqu yahay weligii allihii maarata sifatu lkhalqi ayuu lahaa waxbuu abuurayey laakiin macnaheedu ma ahan markaan leenahay weligii alli ilaahay waxbuu abuurayey in aan leenahay khalqiga alle makhluuqa alle oo allah uu wax abuurayey iyo waxa weye sifadiisa ayaa maarata sharikaan ay ka imaanayaan abadan ma ka imaanayaan allah subxaana watacala isagaa khaaliqa makhluuquna waa makhluuq laakiin wakti aan xadidayno aan leenahay meeshaas ka soo bilowday ma jirto maadaama mustaqbalka uusan shirki ka imaanayn ama caqlan wa sharcan wax diidaya aan la arag bal caqliga iyo sharcigu labaduba ay sugayaan fi lmustaqbal in xawaadis daa'im noqonayso oo weligeed iyo allaheed muddo ay dhammaanaysa aysan jirin jannada iyo naartu ay ka mid tahay maadaama caqliguna uu sugayo sharciguna uu sugayo qabla alcaqli kadalika fi lmaadi asaguna caqliguna ma diidayo sharciguna ma diidayo marka qowlkaas ayaa wuxuu yahay arjaxu hadihi alaqwaal athalaata ama qowlka waxaan jirin in la yidhaahdo tasalsul xawaadis almaadi waa haabit mustaqbalkana haabit maahan laa qaa'ila bih laa qaa'ila bih qowlkaas waxay yidhi ma jiraan laakiin aqwaash waxa way saddexdaa qowl ba iskugu soo koomayaan qowlka raajixana waa qowlka ahlulxadiidku ay ku tageen oo ah fi lmustaqbal siduu maarata xawaaditu ay usocona ay maarata u jiri karto maadigana waa sidaas si lamida marka masaladan shiiku markaa wuxuu u taqriirinaya sida muuqata waxa weye wuxuu ku radinayaa jahmiyada oo yidhi jannada iyo naartu waxa weeyaan ma joogi doonaan marka sida raajixa ah oo adiladu ay tusinayso sharcigaa qowlka baatilkaana maaragtay wax qiimaa uusan yeelanayn waxa weye jannada iyo naartu inay maanta ay joogaan si axaadiida nebigu ay sugayso leanna nebigu sala allahu ala shay khayaala ma uu ka warramayo shay xaqiiqahu ka warramaya isagoo adduunka jo ayuu laalay waana uu soo arkay markii maaragtay la dheelmiyey marka jannada iyo naarta labadaba wuu soo arkay sala allahu calayhi waalihi wasalam isagoo saxaabada dhex joogana allah waa usoo karshifay qaadka ugu soo karshifana allah kaliyaa garan karaa caqligeenna waxa weye waa shay maxduudah dad badan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan sideebaa maaragtay naarti naartii iyo jannadii nebiga oo maarata masaajidka ku jira sideebaa maaragtay uu arki karaa taa waxa weeyaan sidee buu arki karaa waxa weye waa aqwaal mucaanidiin dadka mucaanidiinta oo nebiga nebinimo aan dhab ahaan u rumaysnayn aqwaashoodi weeya waxa weyaan waxyigu caqligu intuu maarata ka fahmana oo maaragtay uu ka ogaadana waxa weeyaan sidaa u qaado intii caqligaa uu gaari waayo sida qisadan oo kaleeto waxyaalaha qaybiyaadka waa qeyb yacni naarta iyo jannada waa waxyaalaha qaybiyaadka oo annaku tilmaamahooda xaqiiqadooda maaratay iyo qaabka iyo tilmaanta iyo sifadooda waaqic ahaan aanan ufahmay aanan fahmi karin ilaa duduub ahaan mooye waxaan fahmi karnaa oo aan ognahay janno allah subxaanahu watacaala uu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar inay jirto janno noocaas ilahay dadka maarata muslimiinta ilaahay ugu talagalay qalbiga bani aadamkuna uusan tasawurayn isha bani aadamkuna aysan arag yacni janno noocaas inay jirayso oo maarata dadka maarata muslimiinta muminiinta ee nebiga maarata waddadiisa qaaday allah u diyaariyey laakiin sifadeeda ma garanayno leanna waxa weeyaan bani aadamku waa inaku garaadli waxa markaas uu arko buu tilmaam boqol kiiba boqol ka bixin karaa ama waxyaalaha haybiyaadka intii maaratay nasku ka sheegay baad ku baad u rumaynaysaa وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل الإمام البربهاري رحمه الله وحليه المسائل العلمية وحكم وآدم نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام كان وحوها نبي الله آدم في الجنة الباقية جنة باقي نغنيسي أي قدح سغنا أو لحد جنا مركي هريته المخلوقة إلى أبوري جنة باقية هذا كور مارت وصوت تغريريي jannadaas iyada ah ayuu xilligii horeeta intaan dhulka maarata la keenin ayuu ku sugnaa fa ukhrija minhaa waa laga soo saaray bacdamaa casa allaha caza wajal markii ilaahay maarata uu casiyey ee shajaradii laga reebay asaga iyo xaawo shaydaanku u qurxiyey oo ay ku sidbadeen taas daraaddeed ayaa maarata lagasoo looga soo saaray markii arrintaa ay sameeyeen oo cisyaanka ay ku dhaceen ayaa laga soo saaray sida allah subxaanaه watacaala uu leeyahay qulna hbiطuu minha jamiica faima yaأtiyanakm minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun halkaa mar allaaliya markii dunuubtii ay ku dhaceen ee allah subxaanaه wa tacaala uu ka tobad aqbalay intaasa maarata allah uusan ka tobad aqbalin dembi ay ku dhaceen sababtiis ayaa looga soo tuuray oo xagga sare ayaa laga soo tuuray dhulka markay yimaadeen na wax allah subxaanaه wa tacaala oo allah ay u toobad keeneen allah waa u ka toobad aqbalay marka sida qur-aankuba uu tusinayo nebiga nebiyullaahi aadam iyo xaawada labadooduba waxa wey jannada ay joogeen meesha mansilka ay ku noolaayeen ay jannaday ahayd jannadaasuna janno khayaaliya ma aysan ahayna waa jannada qur-aanka iyo axaadiituba ay ka sheekaynayso oo weligeed iyo allaheedba baaqi noqon doonta sababta lagu sarana waxayn cisyaanka ay galeen taana waxaad ka qaadan kartaa ictibaar weyn baa ku sugan yacni ummadda cuquubada ku dhacaysa inay tahay dunuubta ay la yimaadeen leanna waxa weeyaan nebiyullaahi aadam iyo xaawo in maaragtay laga soo tuuro xagga sare oo jannada ah oo dhulkan iyo dhibaatadan iyo adiidadan la keeno sababta keenta waxa weeyaan waa cisyaankii iyo mukhaalafadii ay ku dhaceen taa ayaa keentay allah subxaanahu wa tacaala qofku marka waxa weeyaan haddii uu caabudo oo dariiqa nebigu dadka ugu yeerayo uu ku dhaco waxa weeyaan masaa'ibta iyo mahaaligta iyo balaayada maarata ummadaha muslimiinta ku dhacaysa kuma dhacdin yani ummaddu waxa weeyaan rakhaa ayay ku noolaan lahayn iyo barwaaqo sida allah subxaana wa tacala u leeyahy wa low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan qadaqa dadku hadday waddada ku toosnaan lahaayeen dad barwaaqo ku nool adduunka inta joogaan ayay ahaan lahayn aakhirana taas mid ka daran ayaa maarata ay la kulmi lahaayeen laakiin dadka halaaga iyo hooga waxa u keenaya adduunkooda iyo aakhiradooda seejinaya waa macaasida weyn قال المصنف رحمه الله والإيمان بالمسيح الدجال ومن المسائل العلمية وحكمدة الإيمان أي مسألة الإيمان رمينت مسألة يلي بالمسيح الدجال قال كمسيح الدجال يا الله رميه يعني سودة جتانكيس قال كمسيح الدجال يلاهده إنه سودة جيه وعالم كأفسادين يه وعدنا وسندافين إلا الله سبحانه وتعالى maka iyo madiina yani waxawy malaaig ayaa ka ilaalinaysa inta kaleeto maarta cagta ayuu soo marinayaa ummad kastoo u yimaadana wuxuu leeyahay caalamka allihii abuuray ayaanahay waxaana uu wataa maarata waxyaala khawaariq ah oo khatar ah oo janno iyo naar maarata wax uu maarata ku sheegayo ayuu wataa cid allaaliyo ciddii rumaysa sida yahuud oo kaleeto waxa uu jannada maarata suurat ljanna waxa leh ayuu ku ridaya ilahay cadaabu kaga dhigaya wax allaaliyo wixii ilaahay maarata fitnadiisu ka badbaadiyo muslimiinana oo ku gaalooba ku kufriga yidhahda maarata masiixu dajaal ee nebigu nooga dhigay yaa tahay naarta waxa uu u haysto ayuu ku ridaya ilaahay janno iyo kaga dhigaya sida aahaarta iyo axaadiista ay tusinayso marka waxa weya dhulkao dhan ayuu maaratay iyuu maarata sidaas uu maaratay uu u marayaa dadka maarata dadka xoolaha waa u ka kaxaynaya ummadda waxawy qof u dhaafayo male marka dambeetana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sallabi doonaa nebiyullaahi ciisa ayaa ka takhallusi doona oo dili doona marka gaalka isagaa nebi kasta oo ambiyada all ama rasuul kasta oo rususha all ka mid ah waa uu ka digay sida nabigeena uu sheegay sal allahu calayhi waali wasalam ummadiisa waa uu kaga digay tilmaamaha uu maaragtay rusushu ay kaga digayeen oo rasuul kastaba maarata ka bixiyey nabigeena ugu dambeeyana waxa weeyaan isha midig inuu laayahay isha midig inuu laayahay allahna subxaanahu watacaala ma indhalaa allah subxaanahu watacaala indho ayuu leeyahay marka tilmaamaha lagu kala soocayo allah iyo makhluuqa allah waxa weye wax nuqsaana inuusan lahayn makhluuquna mar kastaba inuu naaqis yahay gaar ahaan midkan waxa weeyaan makhluuqii xataa waxa weye kamaalka lagu ogaa isaga waa kasii liitaa oo isha midig ayuu laayahay qofka marka marka odhanaya allah subxaanahu watacaala tilmaamihiisi ma aan baranayo ama asmaadiisi ma aan baranayo berri waxaa laga rabaa kolleyba kolleyba qofku waa dhimanaya markuu dhinto ama uu noolaadaba haddii masiixu dajaal masiixu dajaalna ha u haysanina inuu maarata wakti dheer inuu maarata waktigiisu inuu aad iyo aad u fog yahay waxa waktigiisi baa la joogaa biayi saaca ayuu muntadar yahay inuu yimaado maalinka markuu yimaado dad unbuu imaan doonaa dadka marka uu yimaado qofku hadduusa ilaahay tilmaantiisa usan baran berri markaa isagoo maarata janno iyo naar maarata gaadihinayo dadkii xoolahooda ay raacayaan oo maalkooda uu dabagelayo ay yimaadaan dad badan oo sunnada nebiga iyo kitaabka qur-aanka aan baran ilahnimay u raaci doonaan leanna waxa wey ilaahoodii ma ay garan intay adduunka joogeen ilaahoodii waxay u barteen kor nagama jiro bari nagama jiro qoraxsi nagama jiro gadaal nagama jiro meelu naga jiro lama arko caalamka kama sarreeyo kamana hooseeyo sayda xaggee u jiraa marka allah muxuu yahay marka ma shay caddamaha ma waxaan la aqoonba waxaan la aqoon miyaa la caabudaya waa arrin khatara wey qofku waxa weeyaan allah uu caabudayo akbar fadiixa waxa ah qof muslim ah oo maaragtay weliba maaragtay waalidiintiisu min abin ilaa jabbin ay muslimiin ahaayeen haddii la yidhahdo maaragtay ilaahagii maanta meel ku sheeg ilaahagii tilmaan ka bixi ilaha inuu kor u taago oo yahay allah mawjuudun fi kulli makaan ilahay meel kastuu jooga waa waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad runtii maaragtay looga murugoodo wax qofku uu barto waxa ugu horeeya waa ilahay macrifadiisa allah subxaanahu watacaala tilmaantiisa asmaadii asaguu isku magacaabay magacyaalku isku magacaabay tilmaamihii asagu isku maaragtay uu isku tilmaamay nebigu magacyadii uu magacaabay nebigu tilmaamihii uu ka bixiyey qofku inuu barto wey waa waxa wey awal shay oo qofka maarata waajibku noqonaya marka waxa wey qofku waa inuu barto allah subxaanahu watacaala maarata uu caabudayo haddii uusan garan waxaa imaan doonta masiixu dajaal markii berri uu maarata yihahdo ilaahay ku abuuray baan ahay inuu yahay ha nacam ilaahay na abuuray baa tahay oo halkaas maarata ku hoogo ku boo sidoo kaleeto shafaacadii hadda aan ka soo hadlaynay markii maaragtay shafaacadu intaysan dhicin dadku waxa weeyaan allah shafaacadu maalinta qiyaamaha dhila maalinta qiyaamaha yani xadiisu shafaaca xadiidka sida xadiidka maaragtay xadiidka shafaacada oo saxiixada ay sugayso saxiixaynka keyrkeedba kusoo aroortay ayadoo dadku mawqifka ay joogaan dadku ay wareersan yihiin ayaa allah subxaanahu watacaala u imaan doonaa suuradii kitaabka iyo sunnada ay ka barteen ama tilmaantii allah ay ku barteen tilmaanaan ahayn ayaa allah ugu imaan doona dadka maarata muminiinta ah ayagoo halkaa tuban ayaa allah u imaan doonaa rabbigiina abuuray baan ahay tilmaantii ay ku yiqiineen tilmaan ahayn buu noogu imaan doonaa liajli ikhtibaar muminiintii waxay leeyihiin annagu rabbigii aan naqiinay m ma ahid bay leeyihin leanna waxa way tilmaamo rasmi ah oo aan been ahayn oo run ah ayay nebiga maaratay allah subxaanahu watacaala uu ka bixiyey qur-aankuna maaratay allah uu iskaga bixiyey sidaa ayay maarata meesha ay ku taagan yihiin allah subxaanahu watacaala bacda dalika ayuu wuxuu ugu imaanayaa tilmaantii ay ku yiqiineen allah subxaanahu watacaala rabbigeennii ayaa tahay bay leeyihiin marka ayay maaragtay ma-aalkoodii maxmuudkaha ay la kulmi doonaan qofka marka allah subxaana watacaala tilmaantiisa aan garan maalinta mowqifka qiyaamahana balaayaa ka raaci doonta markii uu kala saari waayo allah tilmaantiisii rasmiga ahayd iyo tilmaantii rasmiga ahayd iyo tilmaantii aan rasmiga ahayn oo ayagu aysan maarata ku aqoon amase inta adduunka la joogaba masiixu dajaal baa kaxaysan doonaa oo berri uu dabageli doonaa oo ohan doonaa waxa weye waa ilaahay leanna waxa weye dadka dad badan waxaa laga yaaba inu yihahdo anaku base gaalku raaci doonaa magaaladan hadda muqdisho waxaa ka soo baxay qabla ayaam nin leh anigu waxa weeyaan hebel hebel ninku dhalo soomaaliyed ha waxa weye intaasoo lacag haddaad bixisa ama intaasoo dhaqaala haddaad keentid aabbaha naarta ayuu ku jiraa haddaan ku tusinay naarta ku jiro say tusinaysa tusi oo balaayo tusina marka nasarca intuu sameeyo qof kale holac ku galgalanayuu tusinaya khalaas lacagtii markuu bixiyo war maka bixiyo aan ka bixiyo maarata lacag bixi waa bixi waa in qaado hadhowta wuxuu tusinaya isagoo maaragtay beero iyo wadiyaal isagoo maarata ku dhex jira qofkii waa in nasarcaad waa sixirka maaragtay waa anwaacdiisa kuwa ugu xuxun macruuf qisa macruufa wey qisa mutawaatir wey qisa xataa been ay ku jirta maahan waxyaalaha uu sameeyey ninkaas waxaa ka mid ah sida la ii wariyey dad badan salaadna in ku leeyahay ma jirto salaadana aan ka cafiyey soomkaana aan ka cafiyey bal dadka qaarkood waxay xikaayoodeen in ay yidhahdeen naagaha madhalayska ayaa loo geeyaa wuxuu leeyahy anaa dhowr habeen soo haynaya dhowr habeen muxuu kusoo sameynaya dhowr habeen intuu soo hayo yani waxa weye firsadu meesha ay gaartay ninku naagtiisa inta nin ajnabi oo geeyo inuu dhowr habeen baan soo haynaya ninka isaga ah oo la salaadii baan maarata kaa cafiyey soomkii baan kaa cafiyey dad fara badan baa waxay haystaa inuu weli min awliyaa illahi inuu kamid yahay wa maca dalika markii maarata bacdu naas allah markuu ku salladay gaalkaas markuu allah uu ku salladay oo la dilay waa ogsoontihiin reer muqdisho waa garanayaan yani qabaaishii u ka dhashay in isku rogmadeen dad badan iskaga laayeen taa marka waxaad ogaanaysaa dadka diyaanadiisa iyo risaalada macluuma macluumaadka ay ka hayaan iyo aqoonta maaragtay nebiga sunadiisa ay og yihiin wax aad iyo aad u kooban inay tahay inaysan kala saari karin yaa weli ilaahay ah yaa awliyaa shaytaan ah nacam weli waa aha laakiin laysa min awliyaa illah ilahay awliyadiis kamid musan awliyaa shaytaan buu kamid ahaa qofku hadduu yidhahda maata salaadii baan cafiyey waa gaal baxti ah xataa masaaisha loo cudurayo qofka ma ahan masaaisha qofka loogu cudurayo o leeyahay maarata qofka waxaan maxaa ku kalifa ma ahan leanna waxa waa masaaisha daruuriyaadka ah oo waxa wey culimmada iyo caamada ay iska mid yihiin islaanta miyiga joogta hadii la yidhaahdo salaada lagaa cafiyey makaa yeelayso ma ka qacin kartid sidaa ninka caalimka adag waan cin karin marka masaaisha noocaas oo kaleetaa waa masaaisha qofka aan loogu cudurayn wey marka qofku waa inuu kala ogaado maxaa min baabil karaama soo geli karaa maxaanse karaama soo geli karin haddii marka uu moodo qofku wax allaaliyo wixii khaariqulcaado ah inay karaamo tahay masiixu dajaal wuxuu la imaan doonaa sida axaadiista saxiixadaha ay sugtay wuxuu la imaan doonaa khawaariq caadaad aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid tahay in janno iyo naar uu wato wax u eg inuu wato dadku ina fawlowdu ay raaci doonaan wa maca daalika waxa weeyaan nebigu gaal buu ku sheegay gaal gaamuray inuu yahay ayuu ku sheegay oo nebi kastana waa uu ka digay marka waxa weeyaan wax istidraajka ah oo qofka maarata allah subxaanahu watacaala uu maaragtay istiraajka uu u samaynayo shayaadiinta iyo awliy awliyaa shayaadiin iyo karaamaadka waa in la kala sooco karaamaadku waxa weeyaan waxay ku xiran tahay aliimaanu uma ataqwa qofku maaragtay inuu mu'min yahay allahna subxaanahu watacala ciqaabkiisa uu iska ilaaliyo oo mutabic lilnabiy sala allahu alayh ali wasalam uu yahay amaa qofku hadduu maxaarimta ilahay uu ku dhex jiro macaasida uu ku dhex jiro zinada iyo fawaaxishta karaamo laga sugi maayo wax allaaliyo wixii khaariqa oo ka yimaada waxa weeyaan sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waa min baab alistidraaj wey waa sida maarata masiixu dajaal marka waa in la kala sooco waxa karaamada iyo waxaan karaamada ahayn dad badan baa waxay haystaan dadka maaragtay qashinka ku jira maarata meelaha qashin qubka ku jira oo maaragtay qurunka ku dhex jira inay ilaahay awliyadiis yihiin qofka aamina dadka qurunka ku dhex jira oo aanan tukan inay awliyadiis yihiin culamaa muxaditiin waxay yidhahdeen qofkaas inuusan muslim ba ahaynba leanna waxay aaminayaan ilaahay awliyadiisu inay qashinka iyo qurunka ay ku dhex jiraan aysan dahaaro aqoon waana arrin khatara wey ilaahay awliyadiisu waxa weeyaan dahaaraday garanayaan cibaadada iyo xuquuqda allah lagu leeyahay garanayaan marka qofku waa inuu kala fahmo maxaa maarata awliyaa shayaaiin ah maxaa awliyaa raxmaan ah ummadduna waxay u kala baxaysaa awliyaa raxmaan iyo awliyaa shayaaiin awliyaa shayaaiin waa in allaaliyo intii maarata rasuulka waddadiisa ka weecata wey ama maarata gaalnimaha waa weecdeen ama ibtidaaca waa weecdeen wax allaaliyo wixii nebiga raacan rag iyo dumar waxay noqdaan midab kastoo ay yeeshaan waqti kastoo ay yimaadaan waa min awliyaai araxmaan bay ka mid yihiin qaala almusanif raximah llah marka axaadiidta masiixu dajaalka kuso arortana waa axaadiid saxiixa wey sida caqlaaniyada muctazilada ay yidhaahdeen masiixu dajaal wax layahay imaanaya ma jiro waa kadib maxdi ah weeye axaadiidta kusoo aroorta masiixu dajaalna waa xadiid haabit ah oo nebiga ka ansaxay sala allahu alayh waali wasalam walidaalika sidaas darteed ayay culamaau ahli sunna kutubta caqiidada maarata maslada ay ugu xuseen wa min qaala alimaamu raximah llah waliimaanu binuzuuli ciisa ciisa bni maryam calayhi asalaam yanzilu fayaqtulu dajaala wayatazawaju wayusallii khalfa alqaa'imi min ali muxamed wayamuutu wayadfanuhu lmuslimuun wa min almasaa'il alcilmiya masaaisha caqiidada waxaa ka mid ah aliimaanu ay mas'alaة اliimaan rumaynta masaladeedii binuzuuli ciisa binuzuuli ciisa bni maryam ciisa ibnu maryam soo degitaankiisa xagga samada kale uu kasoo degi doono rumaynta la rumaynaya ayaa ka mida masaaisha cilmiga ah ama masaaisha caqiidada calayhi الsalaam yanzilu wuu soo degaya nabiy llaahi ciise fayaqtulu dajaala gaalka dajaal la yidhaahdo oo hadda aanu soo sheegno masiixu dajaal ayuu dili doonaa wayatazawaju waana mehersan doonaa yani waa u guursanayaa wayusallii khalfa alqaa'imi midkii taagnaa gadaalkiisa ayuu maarata ayuu ku tukanayaa min aali muxamadin muxamed aalkiisa iyo qaraabadiisana ka mid a sala allahu calayhi waalihi wasalam nin ahlu beytka ka mid ah oo dadka tujin doona marka uu soo dego nebiyullaahi ciise gadaalkiisa ayaa nebigu ku tukan doonaa wayamuutu wuu dhiman doonaa nebiyullaahi ciise dhimashadii allah ugu talagalay lianna sida macruufka hadda kahor ma usan dhiman allah subxaana watacala markii ku talagalay yahuud allah sare ayuu u qaaday waana uu ka badbaadiyey mana usan dhiman wayamuutu waa uu dhimanayaa dhimashadii dhabtahayd wayadfanuhu lmuslimuun muslimiinta ayaana aasi doona nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka abu hurayra uu ka wariyey nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi layushikana an yanzila an yanzila fiikum ibnu maryam xakaman muqsidan wuxuu leeyahy nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan wuxuu leeyahay nebigu waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee waxaa degdegaya inuu soo dego dhexdiina ibnu maryam yani waa ciisa ibnu maryam xakaman asagoo maarata xakam ah oo dhexdiina maarata kala xukumaya muqsidan oo weliba maaragtay muqsid ahoo maarata caadil ah oo maarata markuu ina kala xukumo jow aanan ku kala xukumayn si maarata cadaalad aan ku kala xukumaya fayaksiru saliiba alkhinziir wuxuu dilayaa wuxuu nebigu maarata baabiinayaa buu yihi nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiyullaahi ciise markuu soo dego wax allaaliya wixii saliib ah saliibka waa midka macruufka ah oo maarata kristanka maaratay calaamada kristanku ay qaataan dad badan oo maarata islaam maaratay sheeganayaan laga yaabo inay qoorta kusoo xirtaan saliibka yani waxa weeyaan ama guri ha ku dheganaado ama qof ha sito ama saacad ha ku xirnaado meel kasta uu ku yaalaba nebiga wuxuu nebigeenu noo sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiyullahi ciise inuu baabi'inayo muxuu u baabi'inayaa inuusan shaqo ku lahayn oo baadil yahay sanam inuu yahay oo munkar munkaraadka kuwa ugu waaweyn inuu yahay ayuu ubaabiinayaa wayaqtul khinziir khinziirkana maarata waa u dilaya baalka khinziirka la yidhaahdo oo maarata nasaaradu ay ku ibtilaysan yihiin oo maarata aada iyo aad ay u cunaan wayadacu ljizya jizyadana waa u dejinayaa gaalada hadda waxaa macruufa diintu inay tahay ama sunada nebigu inay tahay sala allahu calayhi waalihi wasalam in qofku maaragtay dadku maarata ahlu kitaabka inay maarata soo galaan diinta islaamka wa ima inay jizye bixiyaan oo canshuur laga qaado in canshuur laga qaado yani sanawi ah hadba maarata intii markaa loogu talagalo in maaragtay laga qaado marka jizyada iyada ah yani waxa weyaan sidaa nebigu usugo nooga tegey waxay ku xiran tahay marxala nusuustaas waxay ku xiran tahay ilaa nabiy ilaa nuzuuli nabiyllahi ciisa dadka qaarkood waxaa laga yaaba marka inay yidhahdaan ma diinkii nebiga ama sunadii nebiga miyuu nasakhayaa nabiyullahi ciisa ma nasakhayo nebiga hadda sheegay nebiga hadda noo sheegay nusuustaas inay nusuus marxaliya tahay oo ay intihoonayso xukunkeedu maalinkii nabiyullaahi ciise uu yimaado maalinkii nabiyullaahi ciise uu yimaado jizyadu waa buraysaa waxaa bilaabanaysa xadiidka hadda nebigu uu noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam tadbiiqiisa oo ah in aan jizye la qaadin ima alislaam wa ima alqatl in qofku maanta islaamka uu galo wa imaa in la dilo labada ayuu udhaxaynaya nebigu markaa wuxuu leyahay soo hadalkiisa sii wata wayafiidu lmaal maalkuna waxa waa soo rogmanaya yani sida maarata daadka usoo rogmado kaleeto ayaa maalku meel kasta kasoo fatahmaya markii cadaalada iyo khayrku dhulka uu camimo ayaa maalkiis kasoo fatahmaya xataa laa yaqbalhu axad xataa laa yaqbalhu axad ilaa aan qofna usan qaadan oo qof walba u yihahdo maarata war meel aan geeyey maanta ma hayo marka xadiiskaasna waa xadiis saxiixa muslim iyo keyrkiisa ay wariyeen axaadiista marka kusoo aroortay nuzuuli ciisana waa axaadiis mutawaatira wey sida culamada qaarkood ay yidhahdeen oo maaragtay aada iyo aad sixayadoo adnaa shaki usan ku jirin laakiin caqlaaniyiintu waa diidayaan arrinkaas waxay leeyihiin ma jirto qowlkooduna qowl baatila wey marka qofka muslimkana waxaa waajib ah wixii kitaabka iyo sunnadu ay sugaan qofku maaragtay inuu yahay cala ara'si waalcayn wailaa qofkaas wuxuu noqonayaa qof maarata shaydaanka iyo hawadiisa raacay hada wabillahi tawfiiq sala allahuma waslama cala muxamadi wacala alihi wasaxbi waslm ajmaciin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء alimaam albarbahaari raximahullah halka wuxuu ku taqriirinayaa masale muhima jiddan masaladaas oo ah تعريف الإيمان عند أهل السنة إيمانك عند أهل السنة وحا إيمانك لو يغانا تعريف كسوحا إيمانك وياي ومن المسائل العلمية مسائل عقيدة وحاكم الإيمان كمين بأن الإيمان إيمانك قول قول يهي وعمل يعمل إيمانك إنك كوبا يهي قول يعمل وعمل وقول أما عمل يقول وأسل معنه ونية ينيو وإصابة هليلتان إصابة وحك وضاء بأن يكون موافقا للسنة إنه إنه النقض قفك مؤمنك maarata kaamilu iimaanka sunnada mid waafaqsan fii kulli maa yaquuluhu wayacmaluhu wax allaaliya wuxuu odhanaya wuxuu ku dhaqmo iyo wuxuu ku camal falayaba mutabican lilkitaabi kitaabka isagoo raacayo marka qoofka haddii laga helo iimaankii qowlan wa camalan wa tasdiiqan waa in uu noqdo mutabic lisunna wax allaaliya waxa uu samaynayo يزيد كرديا عمل يعني إيمانك يعني يزيد بالطاعات طاعاتك الله لعبدي وهو أيوه كلمة التوحيد ك أيوه كرديا وينقص وينقص بالمعاصي معاصينا ويقوم الصامية يزيد ما شاء الله إلهي أنتو دون بكرديا أنت الله دون يعني زيادة دي سؤال ياد بما رقي إن الله لي أنت قفك خير ولي ماذا بقى kororsiimo ayuu maarata ku jiraa iimaankiisu wayanqusu waa unu saamayaa xataa laa yabqaa minhu shayun ilaa aysan waxba ka harin yacni macaasidu iimaanka waa inu saaminaysaa ilaa marka dambeeta laga yaabo qofku inuu maaragtay insilaaqu ku dhaco islaamkiiba maarata uu waayo walciyaadu billaah marka tacriifkaas shiiku halka uu ku taqriiriyey waa altacriif cinda ahli ilxadiid تعريف الإيمان عند أهل الحديث أو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وحلو يقانو هريبا نصمرني وآه ضدك مارت متبعين تا المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فهم الصحابة سيد الصحابة مارت يفهمين مركا سيد الشيخ كم نغطى تعريف كيسا وسيد المحدثين تكلا يكون تعريفيان محدثين تمركا لبا عبارو ayay badanaa adeegsadaan midkood shiiku siduu midu adeegsaday in la yidhaahdo tacriifu liimaani qowlun wa camalun marka qowlun wa camalun marka laleeyahay qowlkaas wuxuu u kala baxayaa qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan qowlu lqalbi markii la yidhaahdo waa alictiqaad qalbigu maarata qowlka uu sameynaya waa ictiqaadka aaminitaanka allah subxaanahu watacaala iyo rusushiisa maarata uu aaminayo qowlka lisaankuna waa altakalumu bikalimati alislaam yani kalimatu tawxiid qofku maarata inuu lisaankiisa u kaga dhawaaqo camalkuna sidaas si lamid a ayuu asagoon laba u qeybsamayaa camalu lqalbi oo ah niyatuhu wa ikhlaasuhu qalbigu niyada uu la imaanayo iyo ikhlaaska uu samaynayo iyo camalu ljawaarix afartaa qaybood oo ah qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix afartaasu hadday zuusho hadday zuusho oo ay meesha ka baxdo waxa weeyaan iimaankii waa uu suulaya bikamaalihi haddii uu zuulo tasdiiqu lqalbiga oo qalbigu maarata meesha uu ka baxo iyo iqraarku baqiyad waxa maarata qofka ma anfacayso yani haddii la waayo iqraarkii iyo lisaanki iyo tasdiiqii haddii la waayo acmaashu waxa weye waxba qofka anfici mayso marka waxaa lagama maarmaan ah qofku marka hore tasdiiq iyo maarata aliqraar bilisaan inuu marka uu haysto marka waxa weeyaan sida uu shiiku ku tacriifiyey waa katiiru min almuxadisiin sida ay mareen tacbiirkaasay mareen aliimaanu qowlu wa camalun mararka qaarkoodna muxadisiintu waxay maraan mararka qaarkoodna waxay yidhaahdaan qowlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaan marka labada cibaarood ama cibaaradan dambe aan adeegsano ama cibaarada horeta hala adeegso waa isku macno wey lanna waxa weya markii la camalun markii la yidhaahdo qowlun wa camalun qowlkuna waxa wey waa qowlu lisaan iyo qowlu lqalbi camalkuna isaguna waxa wey taqsiimkii buu gelayaa waxay la mid tahay iyadoo la yidhaahdo qowlun bilisaan wa wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaan yaziidu wayanqus yani yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi iimaanku marka tacriifkaas ama arkaanta markii maaragtay saddexdaa markii la sheego waxa weeye waxaa macruufa iimaanku inuu leeyahay asal iyo farac asal iyo farac inuu leeyahay asalka marka iimaanku waa aliqraar waaltasdiiq farcuna waxa weye waa acmaasha weeye
ibnu xajar raximahullah kitaabkiisa fatxulbaariga wuxuu kusoo rarayaa imaamu lbukhaari oo tacriifinaya iimaanka oo odranaya
الإمام البخاري رحمه الله لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص سيدا سؤرنا وفي كتابه الصحيح أي سيدا كلية وعليه وحان لكل مي كن وعلماء المسلمين علماء المقالوين كإسلام كدقنا كن وحكا بدن ورجع علماء رجع علماء yaa ka mid ah axmed ibn xambal baa ka mid ah isxaaq ibn rahowi baa ka mid ah yani waa ragga ajilada ahaa raggaas ayaan la kulmay buu leeyahay yacni kun caalim wax ka badan ayaan la kulmay mana anan ku arag mid ka mid ah inay isku khilaafayaan iimaanku inuu yahay qawlun wa camalun yaziidu wayanqus yani culummada dhammaantood intaadan kasoo raray buu leeyahay akthar min alfi sheekh ayaan sidaa kasoo raray buu leeyahay imaam lbukhaari raximahullah imaam shaafici raximahullah isagana cibaarada isaguna iimaanka uu ka yidhi ayaan maaragtay meeshaan waxaan jeclaystay inaan ku sheego alimaamu shaafici raximahullah kitaabkan ka akrinayo waa kitaab ka hadlaya maaragtay caqiidatu imaam shaafici raximahullah oo uu aruuriyey sheikh maaragta ka mid a culamada shaaficiyada ee la yidhaha shaykh lislaam abilxasan cali bn axmed bn yuusuf alqurashi alhakaari marka kitaabkan waxa la yahay ictiqaadu imaam shaafici marka waa imaam shaafici caqiidadiisii oo khulaaso ah dhammaantoodna ama aqwaasha uu soo qaadana waxaa laga helayaa manaaqib imaam shaafici libni abi xaatim alraazi oo ka mid ah min culamaai salaf ama min culamaai almuxadisiin ka mid ah kadalika waxaa laga helayaa halka waxaa ku qoran in badan oo ka mid ah kitaabka uu leeyahay imaam lbayhaqi ama shaykh alxaafid albayhaqi raximahullah oo maaragtay uu ka alifay manaaqib imaam shaafici wuxuu leeyahay imaam shaafici raximahullah marka uu ka hadlayay masalat liimaan ama tacriif liimaan wa ashhadu ana aliimaana qawlu wa camalu wa macrifat bilqalbi yaziidu wayanqus wuxuu leeyahy waxaan qirayaa iimaanku inuu yahay qawlu wa camalun wa macrifatu bilqalbi macrifatu bilqalbi waxa wy atasdiiqi weeyaan yaziidu wayanqus yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi marka safxaduna waxa weeyaan waa khamsata cashar bal kitaabkiisa umka waxaa culummadu ay ka soo naqliyaan inuu ijmaac uu soo raray masaladan oo uu yidhi imaamu shaafici raximah llahu tacaala wa kana alijmaacu min asaxaabati wtaabiciina wataabiciina min bacdihim waman adrakna yaquluuna aliimaanu qawlu wa camalu waniya wuxuu leeyahay ijmaacu wuxuu ahaa saxaabada iyo taabiciinta oo maaragtay saxaabada ee taabiciinta ee saxaabada ka dambeeyey iyo cid allaale iyo ciddii anna ku aan haleelnay yani culammadii aan soo gaarnay dhammaantood waxay odhanayeen aliimaanu qawlun wa camalun wa niya iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo waa midaada tacriif halkaan ku sheegay yani ijmaac buu soo raray waana sida ijmaac uu ku raray wax khilaafihi bayna asaxaaba maaragtay waxaan dhihi lahaa maarata bayna ahli alxadiid qadiiman wa xadiidan uma dhexeeyaan marka ijmaacani wuxuu la mid yahay ti imaamu lbukhaari uu soo raray waa tuulahaa maaragtay akthar min alfi sheikh baan soo la kulmay mid kamida oo midka kale ku khilaafsana maana arkin yani masaladaas qowl waaxid ayay maarata ka tageen tacriif liimaan kitaabkan waxaa la yidhahdaa alimaan kitaabu limaan lilxaafid muxamed ibn isxaaq ibn yaxya ibn mandah marka isaguna wuxuu ka hadlayaa tacriifu liimaan masalada ayuu isaguna maratay si fican uga hadlayaa wuxuu leeyahay shiku raximahullah dikru ikhtilaafi aqaawiil innaasi fi liimaani ma huwa yani halka wuxuu kaga sheekeynayaa dadku siday iskugu khilaafeen yani ahlulqibluhu siday iskugu khilaafeen iimaanka tacriifkiisu yani iimaanku muxuu yahay marka khilaafkii buu markaa soo ururinaya wuxuu leeyahay faqaala taa'ifatu min almurjia dabcan waan soo marnay tacriifu liimaan cinda ahli sunna
shiku marka wuxuu ugu horumarinaya murjiyada wuxuu yihi faqaala طaa'ifat min almurjiya alimaanu ficlu اlqalbi duna اlisan alimaanu ficlu اlqalbi duna اlisan wuxuu ka wadaa waa tasdiiqa yani murjiyada qeybta qabta iimaanku atasdiiq faqad inuu yahay qoladaasna sidaan arki doono waxa weeye alashaaciratu walmaturidiya wajahm ibnu safwan yani ninka maarata ra-iis ljahmiya ninka ahaa waa abulxasan asalixi axad ru'asaa alqadariya qolada odhanaysa iimaanku waa atasdiiq faqad waxa weeye alashaacira walmaturidiya jahm ibnu safwan iyo ninka la yidhaahdo abulxasan asalixi axad ru'asaa alqadariya waxay leeyihiin iimaanku waa tasdiiq faqad sidaasay odhanayaan weliba jahm asaga waa kasii liitaa oo tasdiiqa ma uu odhanayo ee wuxuu leeyahy macrifat lqalb marka macrifat lqalbi iyo tasdiiqa farqi baa udhexeeya aada iyo aad u weyn farqi baa udhexeeya marka labadaa inta aan sheegnaba waxay ku jiraan tacriifka shiiku uu yidhi aliimaanu ficlu lqalbi duna lisaan ayay ku wada jiraan oo jahm ibnu safwan iyo ninka la yidhaahdo abulxasan asaalixi oo ka mida maarata qadariyada ragga ugu waaweyn waxay leeyihin waa macrifat lqalb macrifa ayaa la rabaa maarata bes qofka waxa weye haddii qalbiga uu macrifo maarata allah ugu hayo waa mu'min kamil limaana ashaacirada iyo maturididuna waxay leeyihiin waa tasdiiq faqad tasdiiq qofku maarata qalbigiisa inuu ka rumeeyo nebiga iyo maarata rasusha iyo allah iyo rusushiisa iyo malaaigtiisa inuu qalbiga ka rumeeyo sidaasuu kamil limaan ku noqonaya wa qaala taa'ifatu minhum koox labaad oo ka mida murji'ada ayaa waxay yidhaahdeen aliimaanu ficlu lisaani duna alqalbi iimaanku waxa weeyaan waa carabku waxa uu samaynayo qalbigu laakin uusan la jirin yani maxay ka wadaan aliqraar faqad qofku maaragtay laa ilaha ila allahu muxamadu rasuulullah hadduu yidhaahdo qalbigaba yaysan ka jirin waxa weeyaan waa mu'min kamil iimaana wuxuu markaa shiiku leeyahay wahum ahlu lguluwi fi lirja labada qayboodba labada aan soo marnaba qaybtan iyo qaybta horeetaba waa waxa weya waa alhaaliin fi lmurj waxa weeyaan ahlu lguluwi fi lirja aad iyo aad bay ugu talax tageen irjaaga ay ku fogaadeen ilaa qolana waxay taagan yihiin qoladii horeeto iyagoo laba u qaybsan almacrifa aw atasdiiq bay taagnaayeen qoladii horeeto ayaa iimaanka o dhan kusoo ururaya qolada dambeetana waxay taagan yihiin waxa weeyaan waa aliqraar faqad qolada dambeeto waxa weeyaan waa alkaramiya alkaramiya moxamed ibn karami sijzi ayaa hormood ka ahaa marka wuxuu leeyahay waa aliqraar faqad haddii laa ilaha ila allahu moxamed rasuullah qofku uu yidhaahdo waxa weeyaan waa mu'min kamil limaana marka labadaa kooxoodba oo shiikh uu soo tacriifiyey waxay iskugu tegayaan inay yihiin dad aad iyo aad ugu talax tegay maaragtay irjaaga irjaagana micnihiisu waxa weeyaan atakhiir yani camalkii meeshay ka saareen camalkii oo dhan meeshay ka saareen ayib weliba waxa weeyaan camal keliya maahna kuwii horeeto kuwii tasdiiqa yidhi waxay ka saareen camil camalkii iyo iqraarkii labadaba meeshay ka saareen jahm ibnu safwana wuxuu meesha ka saarayaa tasdiiqii kadalika qawlkii iyo camalkii intaba meeshuu ka saaray ama ninka la yidhaahdo qolada karaamiyada la yidhaahdo ayagu waxa weeye tasdiiqii iyo maaragtay camalkii ayay meesha ka saareen dhammaantood marka waxa weeyaan waxaa kulminaya inay maaragtay yihiin ahlulguluwi fi lirja qolada saddexaad shiku wuxuu leeyahay wa qaala jumhuuru ahli lirja murjiada mucdamkoodu siday u badan yihiin waxay yidhaahdeen aliimaanu ficlu lqalbi wallisaani jamiican iimaanku waa qalbiga ficilka uu samaynayo iyo ficilka uu samaynayo lisaanku macnaha muxuu ka wadaa qawlun bilisan wa tasdiiqu biljanaan yani waa aliqraar watasdiiq ayaa jumhuuru almurjia ay qabaan taa kuwaana waxaa la yidhaahdaa murjiat lfuqahaa waxaana hormood u ah abu xaniifa waman tabica waman tabicahu cala hada almanhaj ayaa maarata layahay murjiat lfuqaha ayaa la yidhahdaa waxay leeyihiin iimaanku waa qawlun bilisan wa tasdiiqun biljanaan camalka waa ka reebayaan camalku lama socdo hore waan u sheegnaa camalku inuu lagama maarmaan uu yahay marka dhammaantood marka waxaa kulminaya magaca alirja ayaa kulminaya leanna kuwan dambeeta ayaa ugu roon ayaguna waxa weeyaan camalka kuma soo darayaan maarata tacriifka kusoo dari maayaan wuxuu leeyahay sheiku raximah llah wa qaala aakharuun kuwo kaleeta wa qaalat alkhawaarij khawaarijtuna waxay dhaheen alimaanu ficlu طaacaati almuftarada almuftaradati kulliha bilqalbi wاllisaani wa saari ljawaarix wuxuu leeyahay khawaarijtu waxay leeyihiin alkhawaarij waa macruuf waa dadkii maratay nebigu sala allahu alayh wali wasalam uu ka digay oo uu yihi maratay iimaankiina soo saxaabada la khidaabaya iimaankii maratay salaadiinu waxa wey salaadooda markii loo eego waad xaqiraysaan soomkiina markii soomkooda loo eego waad xaqiraysaan wahaakada nebiguna maratay u yidhi haddii aan haleelo aad iyo aad baan ulaynaya maratay lain adragtuhum laqtulannahum qatla caadin wa tamuud yani sidii maratay caad iyo tamuud loo laayo oo kaleeto oo ilaahay ciqaabka ugu soo diray ayaan maarata ulaynaya marka taana fadiiladana waxaa ku guulaystay caliyu bn abi aalib iyo saxaabadii kaleeto dagaalka kala qayb gashay dadka marka ee nebigu ku sheegay sala allahu alayh wali slam kilaabu naar uu ku sheegay oo saxaabadii rasuulka oo ummaddan ugu fadliga badnaa dhiigoodii iyo maalkoodii iyo na maratay ahalkoodiiba banaystay kuwa ayaa khawaarij la yidhaahdaa marka iyagu muqadamay ahayn wax allaal iyo wixii manhajkooda iyo afkaartoodii khabiitada ahayd ku taatura yani waxa weeyaan wasfiga ayay qaadanayaan marka khawaarijtu ma ahan dad mar fii waqtin min azaman dad soo baxay oo inqiraad ku dhacay ma ahan xata alaan waa joogaan bilaad alislaamiya ama caalam alislaami meel aysan jooginna maaragtay waa naadir marka waxa weeyaan waxay ku caambaxeen alkhuruuj cala alaima usushadan insha allahu tacala markii aan fursad u helno waanu tirin doonaa haddii ala yidhaahdo marka waxay leeyihiin markay iimaanka tacriifinayaan aliimaanu ficlu طaacaati almuftaradati kulliha bilqalbi wاllisaani wa saa'ir aljawaarix iimaanku waxa weeyaan waa طaacaadkii tii faradka ahayd dhammaanteed oo la sameeyo xagga qalbiga iyo xagga lisaanka iyo jawaarixda dhammaanteed sidaasay leeyihiin intaasay ku istaajiyeen marka ma qabaan marka kana mid maahan tacriifka tacriif atacriif cindahum inay yidhaahdaan intaa hadalka waa hadal saxiixa wey laakin maxaa ka maqan yaziidu biطaacaat wayanqusu bilmacaasi ma ogolata ayaga yani waxay leyiin iimaanku waa juzun laa yatajaza iimaanku waxa weyan waa qeyb aan qaybsama aan qaybsamayn haddii marka sidaa lagu joojiyana waxa ay intaa ugu joojinayaan qofku haddii kabiira uu ku dhaco oo kabiirada uusan ka toobadkeenin iimaanki waa zuulay leeyihin iimaankii waa u ka tegey leanna iimaanku cindahum waa juzun laa yatajaza waa juz ama qeyb aan ogolayn in la qaybiyo sidaasay odhanayaan wa qaala aakharuun kuwo kaleetana waxay yidhaahdeen aliimaanu ficlu lqalbi wاllisaani maca ijtinaabi alkabaa'ir koox kaleeto oo maarata iyaguna khawaarijta ka mid ah waxay yidhahdeen iimaanku waa qalbiga ficilka uu samaynayo lisaanka ficilka uu samaynayo ayadoo maarata kabaairtiina laga fogaanayo khawaarijta shiiku wuu sheegay muctaziladu sidaan ognahay fi hadihi lmas'ala waxa wey waxay ku waafaqsan yihiin khawaarijtay ku waafaqsan yihiin oo waxay leeyihiin iimaanku waa daacaadka oo dhan oo la samo bal qaarkood waxay ku darayaan midda faradka iyo midda sunnadaaba sidaasay odhanayaan haddii uu qofku kabiire la yimaadana ayagu waxay leeyihiin waa manzila bayna almanzilatayn manzila bayna almanzilatayn oo adduunka intuu jooga manzila bayna manzilatayn bay ohanayaan aakhira laakiin markuu dhinto waxay lehin waa mukhallad fi naar sidaasay odhanayaan wa qaala ahluljamaacati وqاl أhl الجamاعaةi الإiman hiy الطاaعاaت kulha hiy الطاaعاaت kulha bالqلب واللسان وsائر الجawاarح غayra أna lahu أsلا وفrca wuxuu leeyahay jamaacadu أhl الجamاعة jamaca waa taan hore uga soo hadalnay jamaacada waa almتaبicuuna لhadyi النabiy slى الlahu عalيh وalih وasلم عalى فahmi الصحaabة أhl السuنة والجamاعة waxay leeyihin markay imaanka tacriifinayaan aliimaanu hiy طاacaatu kulha waa daacaadka idil ahaantooda qalbiga iyo lisaanka iyo saa'ir aljawaarix laga sameeyo hayra ana lahu aslan wa farcan iimaanku laakin wuxuu leeyahay asal iyo farc fa asluhu almacrifatu billahi watasdiiqu lahu wabih yani asalkiisu waxa weeyaan waa allah subxaanahu watacaala oo la aqoonsado oo la rumeeyo wa bima jaa min cindihi wax allaaliya wi xaggiisa ka in la rumeeyo bilqalbi wllisaani maa alkhuduuci qalbiga iyo lisaanka laga rumeeyo maca alkhuduuci lahu ayadoo allah subxaanahu watacaala loo khuduucayo wlxubi lahu jacayl maarata la jeclaanayo wاlkhawfi minhu ayadoo ciqaabkiisa laga baqayo laga walwalayo wاtacdiimi lahu ayadoo allah lala weyneynayo maca tarki takaburi ayadoo maarata weliba laga fogaanayo takabur lana waxa wey takaburku waa min sifaat illahi subxaanaه watacaala wاlistintaaq iyo maarata isintaag wاlmucaanadati xaqa maarata in lagu madax adkaado faida ataa bi hada اlasli asalka isaga ah haduu la yimaado asalka isaga haduu la yimaado oo xagga qalbiga iyo xagga tasdiiqa labadaba ah marka uu la yimaado fa qad faqad dakala fi liimaani iimaankii ayuu qofkaasu galay